tahriibku waa nolol hadimeed qarsan qurux ku bilaabata balse dhammaadkeedu uu yahay murugo iyo daal badan oo jir ka ah kaasi oo mararka qaarkeed isu bedeli kara geeri amaba khatari nafeed toddobaadkan baraha bulshada soomaalida ay ku xiriirto iyo caalamkaba waxaa buuxdhaafiyey hadalhaynta iyo falanqaynta dhalinyaro soomaaliyeed oo ku naf waayey saxaraha liibiya iyo xaduudaha dalal kale iyada oo arrinkaa laga duulayo ayuu ururka dhalinyarada shabeellada dhexe waxa uu baaq ka soo saaray xaaladaha khatarta badan ee tahriibka guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolkani shabeellaha dhexe marwe fartuun aadan xeefow ayaa dhalinyarada magaalada tani johar waxay ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee ka bannaan gudaha magaalada tani johar ee xarunta maamulka hirshabelle iyada oo amuurahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri sidan xaalada oo ah dhanka horumarka markaan ka fiirino dhalinyarada inay waxbarashada aada iyo aad ay xooga u saarayaan in boqolaal dhalinyaro ay waxbarashada kasoo baxayaan oo heerka waxbarashada aada u sareeyo tan kaleenta xaalada kaleenta in dhalinyarada ay tahriibayaan oo baryahan dambe waxaad arkeysaa sida dooman inay dhalinyaro la gudoomeen in xaalada ay iska jiraan in saxarihii ay ku dhibaatoonayaan in qaar libiya ay ku xiran yihiin waxaan isleeyahay aniga horta lamber kow in dhalinyarada gacmaha inay isqabsadaan lamber labo in dhalinyarada ay la yimaadeen fikiro horumarineed in ay ka shaqeeyaan waxyaabaha markaas dalkan iyo dadkan soomaaliyeedba danta u ah hadday noqon lahayd dhankii oo maxay ahayd arrimaha bulshada iyo dhankii oo dowladaba in dhalinyarada dhanka dowladda kaliya dhalinyaro shaqa kama wada heli karaan laakiin in fursado wax ku ool ah inay la yimaadaan inay gacmaha isqabsadaan inay nabadda ka shaqeeyaan inay horumarka ka shaqeeyaan inay deegaanka ka shaqeeyaan so haddii dhalinyarada ay isku xiran tahay waxaan aaminsanahay wax kasta oo dalkan ka jiraba inaan qayb ka noqon karno laakiin midnimada iyo wadajirka dhalinyarada soomaaliyeed kii ku nool raas caseer iyo kii ku nool raas kambooni inay isku xirnaadaan lagana shaqeeyo horumarka fursadaha dalka yaalan inaan ka faa'iidaysano dalkeena qani waaye dal oo bad iyo maxay ahaytole iyo xoolo iyo beero kulansaday oo maxay ahayt webi leh intaasoo aan haysano oo haddana aan ka faa'iidaysanaynin waa dhibaatooyinka ugu badanoo jiro laakiin dhalinyarada soomaaliyeed dal qani ahaan joognaa dalkeena inaan ka faa'iidaysanaan anigu isleeyahay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee dalka kadib waxaa si isdaba joog ah dalka kaga haajirayay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed walow dhalinyarada magaalada tani johar boqoli ahaan ay ka yar yihiin tirada kuwa magaalooyinka kale ka haajirayay haddana waxaa jira qaar badan oo war iyo wacaalkoodaba looga waayay dariiqada tahriibka